halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu bartamaha kaga jiraa waxbarideenna iyo hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawi horay idinku sii wadi doonaa kitaabkii ishaaciye ah oo isagu ah kitaab ay waxyiyo fara badan oo masiixa hoseeya ay ku qoran yihiin markiina ugu dambeysay waxaannu soo koobnay cutubkii ee siddeed iyo soddonaad oo soo koobayey taariikhdii xisqiya ah oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda ah waxaanan garannay markii rabshaaqeeh uu magaalada hareeyey in boqorku uu ka dhibaatoonayay ka soo bax naftiisii khatar geliyey waxaana loo soo sheegay inuu dhiman doono goordhow wuxuu markaa ilaah weydiistay samata bixin hadday noqon lahayd naftiisa iyo weliba qarankiisa ilaahna baryadiisii wuu maqlay caawina waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka sagaal iyo soddonaad oo ah cutub gaaban balse farriimo wax ku ool ah oo taariikhiya ay ku qoran yihiin mowduuca cutubkan waxa uu ka hadlayay waxa weeye hal mid waana xisqiyaah iyo baabilon waxaana qaybtan aynu ku arkaynaa in reer ashuur aanay kol dambe noqonaynin cadow khatar ku ah jiritaanka reer binu israa'iil waxaa booskooda gelaya reer baabuloon baabuloon waxa ay ahayd caasimad halgan ku jirta oo ka soo aasaasantay qararka webiga yufratis balse aan awood u lahayn inay haatan ka adkaadaan reer ashuur habase yeeshee baabuloon waxa ay noqon doontaa madaxa dahabka ah sida ku qoran waxyigii nebi daniyel inta lagu jiro wakhtiga qurumaha arrinkaas ayaa haddaba cutubkan lagu qaadaa dhigayaa wuxuu cutubkan muujinayaa sidii xisqiyaah uga ilduufay jidka ilaah iyo itaaldarradiisa aadaminimo waxaa haddaba mar waliba itaaldarradaadu ama itaaldarradeennu ay timaadaa markii aynu gaarno guulo badan oo xagga ruuxa ah sida aynu ku arki doonno cutubkan balse haatan aynu eegno maadada ku saabsan xisqiye ah oo fariimo ka helay reer baabiloon ama aan idhaahdee boqorkii baabiloon si bil aynu markaa ku ogaanno wixii xisqiyaa sameeyey ayaannu dhegaystayaal eegaynaa haatan cutubka sagaal iyo soddonaad aayaddiisa koowaad baalka sagaal boqol afar iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waagaas merodak baladan oo ahaa ina baladan oo boqorkii baabuloon ahaa ayaa waraaqo iyo weliba hadyado xisqiyaha u soo diray waayo waxa uu maqlay inuu bukay oo uu haddana bogsaday magacan merodak baladan ayaa macaani weyn inoo lahayn innaga xitaa haddii la fasiro waxaa markaa magaca merodak ka dhigan yahay fallaago baladanna waxa uu ka dhigan yahay ilaah la'aan markii laysku daro waxa ay noqonaysaa fallaago aan ilaah lahayn haddaba ergadii boqorkii baabiloon uu soo diray waxa ay keeneen warqad lagu sasabayo xisqiya ah waxaana ay ku yidhaahdeen boqorkii baabiloon aad buu kaaga welwelay waxaana uu maqlay inaad bogto oo haddana aad caafimaaday markaana boqorku waxa uu kuu soo diray hadiyadahan si uu kuula reereeyo haddaba haddaan qorniinka horay idiinku sii wadno ayaa waxaannu haatan eegaynaa cutubka sagaal iyo soddonaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan oo xisqiyahna aad buu iyagii ugu farxay oo waxa uu tusay gurigii ay yiileen waxyaalihiisii qaaliga ahaa kuwaasoo ahaa lacagtii iyo dahabkii iyo uunsigii iyo saliiddii qaaliga ahayd iyo gurigiisii hubka oo dhan iyo kulli waxyaalihii khasnadihiisa ku jiray oo dhan xisqiyaa waxuusan iyaga tusin laguma arag gurigiisa iyo weliba dowladdiisa oo dhan wakhtigan boqor xisqi ah kama ayan lumin waa boqortooyadiisa ee hodantinimadii uu ka dhaxlay awowayaashiis sulaymaan iyo daa'uud khaladka uu sameeyey waxa ay ahayd inuu tusay qallinkii iyo dahabkii boqortooyada waayo boqornimadiisu way weyneyd haddaba si aad hagaag ugu garataan hodantinimadii xisqiya ah ayaa waxaannu eegaynaa kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka labaiyo soddonaad aayadaha toddobiyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba xisqi ah waxa uu lahaa maal aad iyo aad u fara badan iyo sharaf oo waxa uu samaystay khasnado lagu xerayo lacag iyo dahab iyo dhagaxyo qaali ah iyo uunsi iyo gaashaamo iyo cayn kasta oo weelal wanaagsan ah oo guryo wax lagu kaydiyana buu u samaystay wixii badnaa ee ahaa hadhuurhka iyo khamriga iyo saliidda wuxuuna samaystay xeryo lagu xerayo xayawaanka cayn kastaba ah iyo weliba xeryo aryeed xisqiyaha waxa uu wargeeyayaasha boqorkii baabiloon tusay dahabkiisii wax loo baahan yahayna maanay ahayn waxaa kolkii dambe maqlay wixii xisqiyaha sameeyey nebi ishaaciye ah haddaan qorniinka horay idiinku sii wadno ayaannu dhegaystayaal haatanna eegaynaa isla kitaabka ishaaciye ah cutubka sagaal iyo soddonaad aayaddiisa saddexaad waxaana qoran sida tan markaasaa nebi ishaaciyaah u yimi boqor xisqiye ah oo waxa uu ku yidhi war nimankanu maxay yidhaahdeen xaggee bayse kaaga yimaadeen kolkaasaa xisqiyaah yidhi waxay iiga yimaadeen dalfog kaasoo ah baabuloon xisqiyaah waxa markaa ay la ahayd intaasu ay wanaagsan tahay waa sidii uu u soo dhoweeyey oo uu hantidiisa u tusay eh laakiinse ishacyaah khatar baa u muuqatay haddaan horay idiinku sii wadno haddaba xigashada ayaannu haatanna eegaynaa cutubka sagaal iyo soddonaad aayaddiisa afraad waxaana qoran oo qorniinku uu leeyahay sida tan markaasuu ku yidhi maxay gurigaaga ku arkeen oo xisqiyaah waxa uu ugu jawaabay way wada arkeen waxa gurigayga yaal oo dhan oo khasnadahayga kuma jiraan waxaanan tusin kolkaasaa ishacyaa waxa uu xisqiyaah ku yidhi haddaba bal maqal erayga rabbiga ciidamada haddaba nacasnimo ayay ahayd wixii xisqiyaah sameeyey haddaan horay idiinku sii wadno oo bal dhegaysanno wixii ereyga rabbiga ciidamadu uu ahaa ayaannu haatanna eegaynaa isla baalka sagaal boqol afar iyo labaatan ee axdigii hore cutubka sagaal iyo soddonaad aayadaha shan ilaa toddoba waxaana qoran sida tan kolkaasaa ishacyaa waxa uu xisqiyaah ku yidhi haddaba bal maqal ereyga rabbiga ciidamada baleeg waxaa iman doona maalmaha waxaa gurigaaga yaal oo dhan iyo wixii ay awoowayaasha ilaa maantadan keydiyeen baabuloon loo qaadan doono rabbigu waxa uu leeyahay waxba ma hari doonaan wiilashaada kaa soo bixi doona oo aad dhali doontana waa la kaxaysan doonaa oo iyana waxa ay ahaan doonaan bohonno jooga daarta boqorka baabuloon haddaba dhegaystayaal wixii uu sameeyey xisqiya waxa ay ahaayeen waxyaalo nacasnimo ah ishacyaa waxyigiisan haddaba waa la soo kaamilay sida ku qoran kitaabkii labaad ee boqorada cutubka afar iyo labaatanaad aayadda shan iyo labaatanaad iyo kitaabkii daniyel cutubkiisa koowaad weli waxaanu ku jiraa haddaba cutubkan gaaban ee sagaal iyo soddonaad ee kitaabkii ishacye ah waxaanan haatan dhegaystayaal eegaynaa aayadda sideedaad waxaana qoran sida tan markaasaa xisqiye ah waxa uu ishacyaha ku yidhi ereyga rabbiga oo aad ku hadashay waa wanaagsan yahay oo weliba wuxuu kaloo yidhi waayo waxaa jiri doona nabad iyo run intaan noolahay haddaba sidii xisqiyaa ku jawaabay ayaa cajiib ahayd oo waxa uu leeyahay waan ku faraxsanahay in waxyiganu uusan kaamilmaynin intaan anigu noolahay wuxuu ku faraxsanaa in inta isagu uu nool yahay aan balaayo la arkaynin laakiinse waa sidee carruurtiisa iyo kuwa isaga ka soo farcami doona waayo waxyigan waxa uu kaamilmayaa wakhtigooda noloshii xisqi ah waxaa lagu daray shan iyo toban sannadood sidii aannu soo barannayba miya haddaba taasu ay hagaagsanayd waxaan idinku leeyahay ma ayan hagaagsanayn in noloshiisa lagu daro oo sannaddii ilaah cimrigiisa dheereeyey doqonnimo um buu samaynayey xisqiyaa waxa uu sameeyey saddex waxyaabood oo nacasnimo ah markii cimrigiisii wax lagu daray haddaba cutubkan waxa uu soo dhammaynayaa qaybihii taariikhiga ahaa ee kitaabkan ishaaciye ah laynoogu qoray haddaan cutubkii sagaal iyo soddonaad intaa ku soo koobno ayaannu dhegaystayaal haatan idiin bilaabaynaa cutubka afartanaad ee kitaabkii nebi ishaaciye ah mawduuca cutubkani uu ka kooban yahay dhegaystayaal waxa weeye qalbi qaboojin iyo fariin ilaah ka imanaysa waxa ku saabsan abuurista ilaah wax waliba abuuray iyo ilaah oo ismuujinaya iyo weliba in wax waliba loo fiirsado iyo baaq ka imanaya ilaah cutubkan afartanaad wuxuu ina hor keenayaa dhegaystayaal qaybta ugu dambaysa ee kitaabkan ishaaciye ah waxaanan arkaynaa in farqi weyn u dhexeeyo qaybtan koowaad iyo qaybta ugu dambaysa ee kitaabka ishaaciye ah qaybtan koowaad wuxuu ku saabsan yahay mawjin khusaysa madax bannaanida carshiga qaybta ugu dambaysana waa muujin ku saabsan badbaadiyaha oo qaadanaya booskii silica cutubkii lixaad waxaannu ku soo aragnay taajka boqortooyada cutubka saddex iyo kontonaadna waxaannu ku arkaynaa isku tallaabta mawduuca qaybaha koowaad waxa uu khuseeyaa haddaba dowladnimada ilaah qaybtanina waxa ay khusaysaa nimcada ilaah markii aynu eegno haddaba farriintan ku qoran cutubkan markaasoo nebigu uu qoray ilaaheennu wuxuu leeyahay dadkayga qalbiqaboojiya oo sii qalbiqaboojiya haddaba farriinta dhanka ilaah ka imanaysa waxa weeye farxad ama qalbiqaboojin oo xukun ma ahan sidaannu qaybtii koowaad ee kitaabkii ishaaciyaha ku soo aragnayba maadaama halkan waa cutubkane oo kitaabku uu ku kala qaybsamayo ay ka duwan tahay qaybihii hore ayaa kuwa furfuran ee baibalka ka dooda waxa ay la noqonaysaa in qaybtan aanu qorin nebi ishacye ah balse ay qoreen nebiyo kale waxna ay leeyihiin waa ishacyaah kale ee ma ahan kii noolaa wakhtigii xisqi ah waxaa isbeddelaya haddaba qaybtan farriintii laakiin weli farriinwaluhu waa isla ishacye ah maadaama qaybtii hore inkastoo ilaah qalbi qaboojinayay dadkiisa haddana xukunka ilaah baa ka cadacdaa laakiin qaybtani way ka duwan tahay oo farriintii nimcada ilaah ka imanaysay ayaa ku qoran haddaba waxaannu qorniinka ka akhriyaynaa baalka sagaal boqol afar iyo labaatan ee axdigii hore kitaabkii ishaaciye ah cutubka afartanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan ilaahiinnu waxa uu leeyahay dadkayga qalbiqaboojiya oo sii qalbiqaboojiya waxaa iminka soo dhammaanaya haddaba hooggii iyo warkii cuslaa ee ku qornaa qaybtii koowaad ee kitaabka waayo haatan waxaa la helay mid culayska qaadaya waana mid kaamili doona wax waliba ee ishacyaa ka hadlay amase waa kan ay wax waliba oo qorniinka inoo sheegayo ay ku soo arooraan waxa uu kaasu noqonayaa kan dadka ku odhan doona sida ku qoran injiilka sida mataayo hoosu qoray cutubka koob iyo tobnaad aayadda siddeed iyo labaatanaad ii kaalaya kulligiin kuwiina howshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa ciise masiix waxa uu qaadayaa haddaba warkii cuslaa ee ishaaciyaa ka hadlay waxaa markaa iminka uu leeyahay dadkayga qalbi qaboojiya oo sii qalbi qaboojiya waa kan qalbi qaboojinaya dadka sida bawlosba uu ku leeyahay warqadiisii labaad ee reer korintos cutubka koowaad aayadaha saddex ilaa afar markaasoo uu rasuulku lahaa waxaa baraka leh ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix oo ah aabbaha naxariista leh iyo ilaaha gargaarka oo dhan kan naga gargaara dhibaatadayada oo dhan inaannu kuwo dhib kasta ku jira ugu gargaari karno gargaarka ilaah nagu gargaari ciise masiix qudhiisa ayaa yidhi aabbahaan baryi doonaa oo waxa uu idinsiin doonaa gargaaro kale oo idinla jiri doonaa weligii sida ku qoran injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka afariyo tobnaad aayadda lixiyo tobanaad maanta weli ruuxa quduuska ah waa gargaarahayaga haddaan markaa horay idiinku sii wadno kitaabkan ishaaciya ayaannu eegaynaa cutubka afartanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan yeruusaalem qalbigeeda la hadla oo iyada u qayliya oo u sheega in dagaalkeedu dhammaaday iyo in xumaanteeda laga saamaxay iyo inay dembiyadeedii oo dhan awood labajibaara gacantii rabbiga uga heshay haddaba markii qof intuu dayn qaato bixin waayo ayaa hantidiisii oo ay ka mid yihiin guryaha iyo beeraha laga qabsan jiray oo waxaa la soo qaadaa waraaq sheegaysa in gurigaa la haysto si dariisyada halkaa deggan ay u ogaadaan inuu jiro guri la xaraashi doono haddaba haddii qofku dayntii bixiyo ayaa waxaa dhici jirtay in guriga haddana waraaq lagu dhajiyo si dadkii horay u ogaa in la xaraashi doono ay u gartaan in dayntii lagu lahaa guriga la bixiyey rabbiga marka uu leeyahay iyo inay dembiyadeedii oo dhan awood labajibaara gacantii rabbiga uga heshay ayaa waxaa loo jeedaa in wax waliba oo lagu lahaa laga jaaseeyey ama la siiyey waxaa magaalada loo bixiyey haddaba kii irdaheeda lagu silciyey dabadeedna isku tallaabta la saaray arrinkan ayaa waxa uu ka soocayaa masiixiyiinta diimaha kale oo dhan oo uu ku jiro sharcigii muuse oo weli yuhuuddu ay isticmaalaan kala duwanaanshaha ama farqiga u dhexeeya masiixinimada iyo diimaha kale ee qolyaha cawaanta ah ama karaahiyada ah ayaa waxa uu ku soo koobmayaa ereyga yar ee la yidhaahdo caratirka waayo masiixiyiintu waxa ay leeyihiin caratir laakiin diimaha kale ma jiro mid loo bixiyey dembiyadooda aawadood qolyaha karaahiyada ah waqdhaac dhiig ah bay asnaamtooda u bixiyaan si ay uga farxiyaan marka ay sidaa yeelayaanna waxa ay raadinayaan caratir dad badan ayaa markaa waxa ay la tahay in waxaasi oo kale caratir loogu yeeri karo waxa ay la tahay in ilaah u cariisan yahay oo farxaddoodii ilaahna ay u soo noqonayso haddii ay la hor yimaadaan waqdhaac dhiiga oo xoolo loo bixinayo ha yeeshee masiixinimadu sidaa ma aha hal mar baa allabarigii ilaah la bixiyey si dadka oo dhammi ay masiixa aawadii ku helaan caratir ma ahan markaa in aan wejiga ilaah ka raadinayno ama ku raadinayno dadaalkeenna laakiin markii aynu huwanno xaqnimada masiixa ayaannu helaynaa fursad aynu ilaah ku hor nimaadno waxaase la doonayaa marka hore inaan qiranno magaca masiixa ma ahan inaan dadaal ku raadinno sidii aynu ilaah uga farxin lahayn haddaan markaa horay idiinku sii wado xigashada kitaabka ayaan iminka eegayaa cutubka afartanaad aayadda saddexaad baalka sagaal boqol afar iyo labaatan ee ahdigii hore waxaana qoran sida tan waxaa yeeraya mid qaylinaya codkiisaoo leh jidka rabbiga cidlada dhexdeeda ka hagaajiya oo lamadegaanka dhexdiisa jid weyn ilaahayaga aawadii uga toosiya waxaa haddaba laysku raacsan yahay in kan waxyigan lagu sheegay uu ahaa yooxanaa baabtiisaha waxaa haddaba yooxanaa baabtiisaha wax ka qoray oo kale afarta qore ee injiilada markaana caad inagama saarnaa kan aayaddan saddexaadii ay ka hadlayso weli waxaannu ku jirnaa haddaba meeriska kitaabka waxaanan iminka eegaynaa isla kitaabkii ishaaciye ah cutubka afartanaad aayadaha afar ilaa siddeed waxaana qoran sida tan dooxo waliba korba loo qaadi doonaa oo qar iyo buur walbana waa la gaabin doonaa waxa qalloocanna waa la toosin doonaa oo meelaha xunxunna waxaa laga dhigi doonaa bannaan siman oo waxaa la muujin doonaa ammaanta rabbiga uunka oo dhammuna way wada arki doonaan waayo afkii rabbiga ayaa saas ku hadlay waxaa yeelaya codka kan leh qayli oo isna waxa uu yidhi maxaan ku qayliyaa wax kasta oo jidh lahu waa caws oo wanaagsanaantiisa oo dhammuna waa sida ubaxa duurka oo kale cawsku wuu engegaa ubaxuna wuu dhacaa maxaa yeelay neefta rabbigu way afuuftaa sida xaqiiqda ah dadku waa caws oo kale haddaba markii aad eegto aayadaha afar ilaa lix ee isla cutubkan ayaa luukoo soo xiganayaa si uu dadka u garansiiyo kan laga hadlayo inuu yahay yooxana baabtisaa haddaba haatan dadka waxaa lala barbardhigayaa sida cawska duurka ku yaalla su-aashuna waxay tahay sideebaa qalbi qaboojin looga helaya hadalka leh waxaynu nahay caws oo kale inkastoo haddaba dadku ay jilcisan yihiin oo liitaan haddana haddii ay huwadaan hadallada ilaah xoog bay helayaan rasuul butros ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii koowaad cutubka koowaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan ee baalka afar boqol iyo shan ee axdiga cusub oo leh idinku mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah ereyga ilaah oo nool oo waara waayo wax kasta oo jir lahu waa sida caws oo kale oo quruxdiisa oo dhammuna waa sida ubaxa duurka oo kale haddaba cawsku wuu engegaa ubaxuna wuu dhacaa laakiinse ereyga rabbigu weligiisba wuu waara haddaba kaasu waa ereygii warka wanaagsanaa oo laydinku wacdiyey marka ay sidan tahay marka ay sidaa tahay waa injiilka waxa dadka siinaya nolosha daa'imka ah waayo bani aadmigu dhulka kuma raago bal iminkana waxaad eegtaan aayaddan soo socotaa ee sagaalaad oo ah meed caaqibo leh waxaana nebigu uu leeyahay sida ku qoran baalka sagaal boqol shan iyo labaatan ee axdigii hore cutubka afartanaad sida tan kaaga warka wanaagsan siyoon u keenayow buurta kor u sii fuul kaaga warka wanaagsan yeruusaalem u keenayow codkaaga kor xoog ugu qaad kor u sii qaad oo inabaha cabsan oo magaalooyinka dalka yuhuuda waxaad ku tidhaahdaa war bal ilaahiina eega waxyaabahan wanaagsan waa injiilka warka farxadda lana waa kii yoxana baabtiisaha markaasoo uu lahaa bal eega wankii ilaah oo qaadaya ciqaabta dunida haddaba haddii aadan ciise masiix u arag sida sayid weyn oo inoogu yimi jir ahaan weli ma aadan arag waa inaad ugu timaadaa sida inuu yahay sayidkaaga mase ahan sida nin laakiin waa sida cimaanu'el iyo aabbaha daa'imka ah iyo amiirka nabadda waxaana cimaanu'el ay ka macno tahay ilaahbaa inala jooga haddii uu aadam yahay ma awoodeen inuu ina badbaadiyo ha yeeshee isagu waa cimaanu'el iyo badbaadiyaha war muxuu hadalkaasu dhegaystayaal qaayo weyn yahay haddii ilaah niyadaada furo weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka afartanaad waxaanan eegaynaa cutubka afartanaad aayadaha toban ilaa koob iyo toban ee baalka sagaal boqol shan iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan bal eega sayidka rabbiga ahu waxa uu la iman doonaa xoog weyn oo gacantiisaa isaga wax ugu talin doontaa bal eega abaalgudkiisii wuu wadaa oo abaalmarintiisuna way ka soo horraysaa isagu arigiisuu daajin doonaa sida arijir oo kale naylahana gacantiisuu ku ururin doonaa oo waxa uu ku qaadi doonaa laabtiisa oo kuwa la nuugana qunyar buu u horkici doonaa ishacyaa waxa uu haatan isku keenayaa markii aad eegto aayadda tobnaad imaanshaha koowaad ee ciise masiix iyo weliba kan labaad waxaana aayaddanu ay saamaynaysaa imaanshaha labaad ee masiixa injiilkuna waxa uu ka hadlayaa imaanshaha koowaad iyo welibana kan labaad ee masiixa waana inaan markaa xoogga saarnaa masiixa hadday noqon lahayd imaanshihiisii koowaad iyo weliba imaanshihiisii labaad markii koowaad ee masiixu dunida yimi waxa uu qaatay magaca adhijire oo waxaa masiixu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka tobnaad aayaddiisa koowaad sida tan anigu waxaan ahay arijirka wanaagsan arijiraha wanaagsan waxa uu naftiisa u bixiyaa idaha daraaddood waxaa kaloo ciise masiix uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka tobnaad aayadda shan iyo tobanaad oo leh oo naftayda waan u bixin doonaa ama waan u bixiyaa idaha daraaddood bal iminkana aynu ka hadalno maaddada kale ee ku saabsan abuurista oo iyadu muujinaysa ilaah aayadda soo socotaa ayaa waxa ay ina baraysaa qaybtan ka hadlaysa weyninka ilaah iyo in isagu uu yahay ilaaha abuuraha ah haddaan markaa aayaddaa idiin akhrino ayaannu eegaynaa kitaabka ishaaciya cutubka afartanaad aayadda labiyo tobanaad waxaana qoran sida tan balyaa biyaha sacabkiisa godan ku qiyaasay oo samada taaka ku qiyaasay oo ciidda dhulka miisaan ku qiyaasay oo buuraha miisaamo saaray oo kurahana kafado ku miisaamay haddaba jawaabta dhegayste adiga ayaan kaaga tegaynaa inkastoo weliba ay caddahay
abow hana dayrin dadkaaganeheqofkii dulmi doono dabnaara galye abow hana dayrin dadkaaganehe masiixa qubtiida jinnaa la darse abow hana dayrin dadkaaganehe
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin